liibaan maxamed xasan oo ah madaxa cisbitaalka i m c ee degmada jowhar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey tirada carruurta bukaanada ah ee uu soo ritay xanuunka jadeecada kuwaasoo laga kala keenay tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar iyo qaar ka mid a xaafadaha magaalada jowhar waxaana uu sheegay in ay ku guulaysteen in ay talaalaan ku dhowaad saddex kun oo carruura kuwaasoo uu soo ritay xanuunka jadeecada
tira ahaan marka kiisaska la arkay maadaama cudurka cudur faafay waxaan sameynay inaan talnaalno caruur tiradoodu ay kor u dhaafayso laba kun laba boqol iyo siddeetan canug oo ku dhaqan xaafadda culmis maadaama ay caruurta kiisaska aan ku aragno joor dhexdeeda ay markaas ahaayeen xaafadda culmis markii aan talaalnay waxaa hoos u dhacay isbuucii ku xigay isbuucida ku xigay kiisaska aan arkayno magaalada dhexdeeda sababtan waxay ahayd sida caadadana jadeeca marka la arko canug kasta halka canug wuxuu siin karaa haddii canug canug dugsi dhigta ama iskoolista yahay caruurta agaarkiisa ilaa shan iyo toban ilaa labaatan canug ayuu wuxuu qaarsiin karnaa maadaama oo airborne disease uu yahay oo hawada laiskugu gudbiyo saas la ajligeed ayuu waxa ahaa hadafka aan u talaalayna xaafadda kulmis in aansan sii faafin cudurka si kastaba haatee xarumaha caafimaadka ee degmada jowhar ee kale ah intersos iyo weliba i m c ayaa xilligani waxaa buuxdhaafinaya carruur siyaabo kala duwan ay u soo riteen xanuunada ay ka mid yihiin jadeecada shubanbiyoodka iyo cudurka duumada iyadoo sidoo kale ay soconayaan gurmito lagu doonayo in carruurtaasi xaaladooda caafimaad lagu badbaadiyo aadan xuseen daa'uud idaacadda goobjoog jowhar